SBS Radio.
guud ahaan sida reer new zealand dowlad ahaan iyo shacab ahaan arintan ay uga jawaabeen se se seebay kula tahay
arrinkii markuu arrintaas soo gaaray horta markiiba waxaa jawaab cad bixiyey booliiskii isla markiina hadda waxaa la amray ciidankii militariga la amray markii ciidamadii imaadeen aniga banaanka loo wada baxshay masaajidka waxay ka baqeen in lagu xiray bam lagu xiray ka baqeen baabuurtii ma la bixin waana laga diiday qofna kamaxin dadki unbaa laga soo saaray dadkii neebarka ahaa oo nagu wareegsanaayo oo dhinacan midigsan ilaa sideed guri dhinaca bixin ilaa lix guri ayaa loo tagay ayagana waa laga soo saaray hoteelaa la geeyey isla markii waxaa la amray iskoolaadkii oo dhan iyo meelaha oo kale dhan iyo xafiisyadoo dhan in la xiray meel walba argaxisaa looga baqay markii jooji waxay yihiin ciidanka fahmi waayeen waxaa la amray isla markaasna masaajidada ku yaala new zealand oo dhan oo shanta gobol ah oo auckland ah oo wellington ah oo hamilton ah oo in amar la siiyo in ciidamo masaajid kasta la geeyo laba boqol oo ciidan in la geeyo khudbada inta socoto oo lagu wareegsto lagu wareero aan qofna usoo gelin xataa hadduu muslim yahay hadduu gaal yahay midna usoo gelin markiiba ciidamadii waxay ku tageen masaajid kasta waxay ku tageen three minutes five minutes ku tageen masaajidoo dhan dadkii markii tukanayeen markay soo baxeen waxay arkeen ciidankooda wareegsan maxaa dhacay maxaa dhacay kuwaasheen calaa kulli xaalan waxa intaa markii dhamaatay dadkii markii idaacadaha la geliyey markii internetka la geliyey ayaga nimankii wax sameynaya naftiisa internetka gelshay youtube-ku geliyey whatsapp wuxuu geliyey facebook-ku geliyey adduunka dhan isqabsatay marka new zealand waa wada ogaatay marka dowladdii isla markii waxaa xishir bay sameeyeen dad isbitaalkii ayaa waxaa la geeyey haddana ciidan aada u badan waxaa noola baneeyey meel hool weyn ah oo isbitaalka leeyahay ayaa waxaa dhiga kuraas gagaaraysa ilaa shan boqol oo kursi waxaa wax alla wixii muslim imaada halkaa la geeyo wixii soo galaan waardiyaha laga qabto ilaa iyo masaajidka iridiisii ilaa iyo dhanka kale ciidamaha lagu safay oo macnaha wax socdo wax alle wixii gaal loo arko caddaan loo arka jibaha dhulka loo dhigaa dharka wataa la fatashaa wuxuu tujirtaa markaasaa allaha maxaa u baahan tahay meesha ka noqo wixii muslimna waa lasoo daayaa adi meel qolkaas aan habeenkii dhan joognay dadkii dhaawac waa noola diiday waxaa laga ma la geli karo dadka ma kala garanayaan maalintii xigtay waxaan u diray telefon aniga iyo nin yidhahdo soomaaliya oo axmedtaan yidhahdo telefon waxaan u dirnay waxaa dhahaa golaha macnaha madaxtooyada sare waxaan dhahnay arrintaas waxaan rabnaa si degdeg ah inaan nala kulantaan oo aan meel wax soo dhigno waxaa imaaday xisbi kasta oo ka jiro new zealand ama ha noqdo lebar ama ha noqdo first green ama first directy ama kuwa national lebarka wadanka xukumo hal qof ayoo kala maqneen iyo baarlamaankii oo dhan ayaa maalintii noo imaaday maalintii sabtigeed noo imaaday markay noo imaadeen waa shirnay maalinta intay imaan ka horna saddex saac way shirdi ku qabatay caasimadda wellington shirdi ku qabatay oo conference ku qabatay ee kaga hadlayso arrintan markay noo imaatana waxay qabatay wada hadal dheer oo soconayay ilaa iyo towa twenty minute ayay jeedinaysay waa kay aad ba aad uga apologize wuxuuna ka bixisay way tiri waxaan weligeed ma dhicin waana wax qadar aan nagu dhicin raallina kama nihin adduun haddaan nahay shacbi ahaan iyo iyo dowlad ahaanna hab waxaan waa ka xunnahay raaligelinna waa ka bixinaynaa wax alla wixii awoodeena oo sabood ah oo looga baahanya muslimka looga baahanya waa garab istaageynaa systemka aan ku soconno waxbaan ka bedeleynaa systemka qoryaha loo haysto oo dadka qoryaha garta oo sharciga u haystana waxbaan ka bedeleynaa marka deg amar dedegan soo saari doonaa hadda aniga waxaa marka anaa istaagay waxaan weydiiyey saddex afar su-aalood keliya su-aashii hore aan weydiiyey waxay ahayd waxa hadda taagan ammaankeena in la sugo hadda inta harsan ammaankeena in la sugo laba meel noola furo labadaas meel laba meel isu dhow yihiin oo dadka u kala loogaan karo iskool hadla yihahdo iyo meel yihahdo isbitaalka weyn waa saaran yihiin hadi waxaa udhexeeya hal kilomitr labadaas hool in aan dadkiina haddii rabaan sideed boqol aan ku imaan ilaa aan kun ku imaano in meesha aan ku shareeno ammaankeeda tahay ammaan tahay laga bilaabo subaxdii hal saac ilaa habeenkii lix saac aan joogeynaa ammaankeena in la wardeeyo iyo in la siiyo raashinkii dadka ku cuni lahayn ay joogi lahaayeen iyo meesha in loogu keeno update informationada waxay dowladda haayaan booliiska waxay haayaan isbitaalka waxay haayaan halkaas noogu keeno aan wada dhegeysano oo mar walba noqoto meesha lagu shiraayo oo warka lagu kula qaadanayo dadka dhan ay dhegeystaan qof kasta uu dhegeysto waxaan kaloo kaa rabaa su-aasha labaad ah xaaladda labaad oo ku xigta waxa waaye wadankaa markii qofka dhinto waxaa laga qaadaa duugta qabriga afar kun afar kun oo dollar anaga meeshaan ku dhaqi jirna hadda meeshaan waa xiran tahay masaajidkiina waa naga xiray ujeedin private waxaa lagu dhaqaa kun dollar lagu dhaqaa baabuurta lagu qaada kun dollar waay adi lacag qof dollar toddoba kun oo dollar ayaa imaanaysa marka dadkaana waa badan yihin marka dowladda inay la wareegtaan rabnaa ambaraasiyadii lagu qaadi lahaa godadkii la qodi lahaa baabuurtii lagu wixii lagu xeyn lahaa ayadana qodobka labaad waaye qodobka saddexaadna waxaan waayari haddii hadda waxaan dhamaadaan saddex wiil kadib ama afar wiil kadib wixii rabta qaadataa eri masaajidkii dadkii moral ay ku imaadaan ma lahano taraasiin ma lahano way wada baqayaan ama kuwo kale kuwii saaxiibahooda na imaadaan adna xabada kale noola soo qaataa ammaankeena inaad sugtaan oo nawaadiisaan oo askar noola soo diro ama toban askar ha noqoto ama labaatan gaar ha noqoto wixii idinka aad go-aamisaan in inaan intaan ka tukanayno ilaa aan ka baxeyno safetygeena ilaa ay muddo hal sano soo socoto inaad qaadaan anaga iyo masaajidada kaleba way ka jawaabtay wasaarihii way ka jawaabtay inta waa ballan qaadin wixii kalena waxay waa kaa imaana waxaan kaa kaloo aan kaa rabnaa ari qof liyeesar ah oo aniga markaan muslim kala shirno oo markaynu u dhiibno adiga kuusa gudi ilaa markaas nooma imaani sidee marka naag wasiirka maxaa la dhahaa tabarta ah oo mbin ah oo magaalada degan ay tiri megan la yidhahda megan wood ay tiri naagtan baa mas-uul niga ah ayada waxay tiri ayada waxay tiri anytime haddaa haween ii wactaan haddaa galab ii wactaan anytime ii wactaan hal sac gudaheeda nuugu imaanaya marka wixii aan rabnay taasaan u dhiibananaa taas ayay ku gudbinayso waa garta maxamedow masaajidka dadkii madaxda ahaabaad ka mid ahay dadka ku geeriyooday imise qof baa ka taqaana dad aad ka garanaysa ma jireen wallahi kulli waa gara inta badan waa garanaya weli nimankii activeka masaajidkooda sida badan ugu joogta ugu tukanaya oo shan afar saddex waqti ku tukanaya oo markii u baataa duhur keliya ka maqnaan jira laakiin casar iyo maqrib iyo cishaba ku tukanaya joogto ahaayeen dadka dhinta dadkaas waay waa gartay new zealand qaxooti badan oo soomaaliya soo qaadatay qaar kaloo waddamo kale ka yimid baa joogay dhacdadan ka hor muslin ahaan ama soomaali ahaan new zealand sidee bay ahayd dal noocee ahayd inaad ku noolaataan wa wa wa wa arrinta haddaan kaal sheego waa kaas iyo kala dheri new zealand waa dalka keliya ugu ammaanka fiican haddii la yihahdo hall in the world muslim iyo non muslim haddaa rabtid ama muslim aho ama muslim ahaanin sideed saaxiibinimo sagaal saaxiibinimo toban saaxiibinimo gabar jidka marayso hata haddii dharkas ka bixiso korkeeda qof ku dhaco inuu taabto ma jirin ammaanka wuxuu ahaa qofka haddii macnaha qof kale kaa gardaro wax kuu sameeyo ilaahu buu noqday nink ninka wuxuu aabiis buu noqday ama walaalkiis noqday markay meel noqoto asaa kugu barkhaati falaayo wuxuu arkaya runtuu sheegaya habraha waxay arkaan oo runa ayay sheegayaan meel waxay ahayd aan laga aqoonin musuqmaasuq aan laga aqoon been aan laga aqoon tuugnimo aan laga aqoon wax la xado aan laga aqoon isdabamar ammaankana wuxuu ahaa boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol adduunka meel ka ammaan fiicnaa ma jirin laakiin arrintan waxay nagu noqotay wax cajaa'iba nagu noqotay oo shoog ah waa gartay marka dhacdadan hadda sawirkaas aad ka bixisay new zealand iyo nolosheeda iyo ammaankeeda maxaa iska bedeli karay kula tahay dhacdadan kadib ma ma shacbiga shacbigay hadda waa soo banaan baxeen waxay isku imaadeen maxaa la dhahaa banaano banaankii baxday isku imaadeen way banaanbaxeen waxay dheheen united baan nahay muslimkeena waa ilmaheeni waa dadkeena la joogay waa walaalaheen waxaan wata ma qabno xataa nimankii diimaha haystay oo maalinta xadda hadda soo dhaafay oo kiristaanka ahaa iyo katoliga qayba u kala baxaanbo meel kastay ku shireen arrintan taani ka wada hadlayeen raali kama nihin waxaana mana ogolin waxaana raali kama ninkii sameeyeyna asiga koftaa new zealand kama tirsano annagana nagama tirsano ninkaana sidna nooga imaaday reer sidni magaceena iyo sharafteena iyo dadnimadeena iyo iyo dadkii noo ahaa martida noo ahaa iyo nagu dul ceebeeyeen marka dowladda waa inay tallaabo qaadaa austraaliyana waa in tallaabo laga qaadaa sababta ninkan wed austraaliya noogu yimid anaga oo waxaan saas dadku dhameeyey waxaa kaloo soo haray masaajidka hurdiisa meela u jirto adiga hal kilomitir teeriyan sabtigii ilaa hadda aan kula hadlayo fiyoorayaashii keenaan fiyoorayaasha ayagoo ka burugeenayo haween iyo maalin iyo keenaan markii meesha buuxsataba baabuur baa loo keenaa milishii bidaa qaado haddana subaxday kuxigta sida kule soo buuxsamayaan taas waxay muujinaysaa in ay raali ka ahayn wax dhacayo shacbiga oo dhan ka dhacayo marka shacbiyaddii boqolkiiba boqol qada laakiin hadda wixii mustaqbalka noqon doono waxaa looga fadhiyaa dowladdu wax ka soo saarto
waa garta marka maxaad jeclaan lahdeen dowladdu inay ka soo saarto dambe ka sugaysaan
wallaahi horta wadatashi guud hadda mali ma dhicin sababta arrintan baa taagan aniga waxaan leenahay urur la yidhaahdo federation islamic of new zealand sababta boqol iyo xoogaa ayaa ku yaala masaajid baa ku yaala new zealand o dhan gobollada laisku wadaro masaajid kasta wuxuu soo dirsadaa qof ama laba qofood urur aan ka midaysannahay oo noo dhexeeya jirto marka masaajid kastana waxaan siinaa shan iyo toban kun oo korontada iyo teleefanadii wax loogu talagalay lacagtaasna waa lacagta aan kasoo qaadano xalaalka warshadaha xoolaha lagu dilo baankan waxaan ku leenahay certificate aan ku bixinaa marka waxaan soo gasho sanadkii malin iyo bar ilaa laba malyan sanadkasta naga soo gasho marka urur midaysan baan leenahay hadda nimankii waa joogaan culamaha boodka waa nala joogaan madaxdii finance waa nala joogaan dad waxaa noo imaaday muslimiin oo ka imaaday ogland oo gaaraya ilaa boqol iyo xoogaa dhowr dhowr soddon iyo xoogaa hamilton nooga imaadeen wellington ay ka imaadeen hadda ilaa iyo dad gaaraya a saddex boqol oo qof ayaa nala qayb galaya oo joogo magaalada hadda nala joogo oo arrintan ugu imaaday malbon waxaa nooga imaaday nin oo la yidhaahdo abu xamza oo oo oo yahay lubnanes inuu yahan umaleynayo baa nala joogo dhowr nolol khudbeeyey shalay waa khudbeeyey daran meel khudbeeyey brisbane laba qofaa nooga imaatay marka arrintan waa arrin unit ah marka muslimkii weli go-aan ma gaarin markii wax naga dhamaadaan baan wada fadhiisan doonaa markaasaan cod mideysan soo saari doonaa waa gartay dowladdu waxay kaloo soo saartay hadal ay kaga hadlayso oo leedahay dad dadkii wax ku yeeloobay qaraabadooda dibadda jirta fiisooyinka waa u fududaynaynaa marka soomaali ahaan hadda wiilka iyo labada nin oo dhimatay aad noo sheegtay dad qaraabaa iyo in loo keenaa iyo arrimahaas fiisada ma kala hadasheen ra-iisul wasaarada ma inii sheegtaa ama wasiiradu labada nin oo waaweyn oo dhintay gabar xaasiska ay qabaan ninka la yihahda muuse nuur cawaale gabadh uu qabo aniga ina adeertay waayo waxaa la yihahda muxuba cali jaamica guhaad anina waxaa la yihahda maxamed cabdijaamac guhaad muxuba cali reerkooda dhan halkaani ku dhan yihiin waa joogaan kulli walaalaheedii iyo dadkeedii qaarna waxay jiraan maxaa lahaa laba qofaad waxaa jiraan maxaa lahaa sacuudi carabiya iyo waxaa jiraan maxaa lahaa qofkaas marka gabadha sacuudiga waa noola ogol yahay waana hadda waxay soo doonta fiisiin waa noola amray qofta qofka dadka la yidhaahda maxaa lahaa odaga dadkiisana isagana kulli joogaan wax macnaa imaanaya uma malaynayo waxaa fiisaha dalbanayo waa dadka carabta iyo iyo iyo iyo iyo iyo dadka maxaa dhaha maleesiyaanka iyo hindida waaye odayga odayga kalena reerkiisao dhan iyo carruurtiisa iyo dadkiisa kulla kale degan yihin odaygaas kalena gabadhuu qabo waxaa la yidhahdaa xaawo taxliil samatar muuse la yidhahdaa ayada hooyadeed iyo aniga hooyadeeda walaalo waayo ana labada reer labada reer qaraaba midna xagga aabbaan qaraabo ka nahay gabadha kalena xagga hooyaan qaraabo ka nahay yarka weli isagan reerkiisao dhan iyo walaalihiisao dhan iyo hooyadiis iyo eediis waa joogaan gabdha laba gabdhoodaa la dhashay midna waxay ku nooshahay masar midna waxay ku nooshahay america marka inay imaan imaan odayga haddaan ku sheegay cabdiqaadir ilmihiisa waa imaadeen maalbonta aad degan tahay waxaa ka imaaday laba gabdhood wiil baa ka imaaday gabar waxay ka timid maxaa dhahaa magaalada minnesota ka timid orida waagooda joogaan marka aniga fiisa saas ogaan baan hal qof keliya oga baahnay hal qof orida waana loo ogolaaday marka dadka kale muslimiinta kale waaye waana la fududeeyey waana lagu keenaya inta doona marka arrintaas ayaa jirta marka waa gartay tan u dambaysa ninkanu markuu weerarka fulinayay dabcan videow sida hadda aad sheegtay koofiyadiisa nalka ka baxaya waxay u badan tahay inay kamaradii ahayd wax ku duubanay
anaa ogaa marka ani aan dhacay oon ku dhacay oo isii jeestay buu cameradan daartay markaasuu camerada sheegtay waaba ark anaaba arkaayo camera waayo video camera ku duubanaya anaa og dhagaana musiga ugu jiray aniga anina waxaan kuu sheegay inta u dambaysa aan kuu sheegayo dhicidii aan dhacay oo laba jooga ku dhufsaday lugta bixida ayaa wax ii gaareen maalintii jimcaha ma aan fiirin sartigiina waa shaqaynaya ma aan fiirin shalay oo xad galabtii markii ahayd four o'clock ayaan waxaan tagay istaalka waan iska saaray x-ray marka waxaa la ii sheegay lowga inuu jaban yahay oo jab gaaray marka jabka ma ogeyn hadda marka maanta kaba lii saar hadda lugta lii qaba afar jeer oo isku xigto oo afar jeer oo isku xigto anaa guddoomiye ka ahaa masaajidka oo sideed sano ayaan guddoomiye ka ahaa labada sana hadda u dambeysay ayaan ka noqon oo sababta ah aniga waa maqnaa marka doorashada dhiceysa waa maqnaa oo waxaan yurub baan jiray hadda doorashaa socotay oo bisha hadda hadda maanta maanta ayaa hadda soo socoto ayuu doorasha afaraadka bisha maaj ayay dhici leed ninkii hadda madaxweynaha wuxuu yiri doorashada ma gelayo anigoo maxamed cabdijaamac aan u dhaafo yiri faraan qaada marka laba nin kale ila tartami lahayd nin jordan iyo iyo nin maxaa la dhahaa masaariic ila tartami lahaa kii hadda ila tartami mid waa dhinta dadka dhinta ku jira waxaa la dhahaa xuseen mustafa la dhahaa dadka hadda dhinta ku jira marka doorasha hadda ma dib loo dhigi doonaa ma dhiceyso waxaan kaloo kuu sheegayaa waagii uu dhulgirika dhacay oo trashas dhacay waagaas anaa madaxweyne ka ahaa markaa madaxweyne ka ahaa waxaan sameeyey laba boqol iyo konton qof oo dhalinyaro ah ayaa waxaan geliyey inay wadooyinka xaaqaan oo jiidka sameeyaan boqol qofood oo muslim ah waxaan ku sheegaya waa muslim isku jiro boqol qofood oo muslimna waxaan sameeyey odayaal ah odayaasha guryahooda inay macnaha kuraastooda iyo wixii ka dhacay waxeeyaan waxaan kaloo sameeyey somaali community waxaa la keenay askar tiro badan oo laga keenay australia iyo jaban iyo malaysia oo waardiyenaysay maxaa la dhahaa wadanka o dhan iyo sitanka o dhan waardiyenaysay nimankaas waxaan u sameeyey quraac oo subax walba quraac ah canjeelo iyo suqaar iyo cabitaano iyo ukun iyo waxaas aan u sameeyey wiig dhan baan ku waday marka markii u dambeysay waxaa la siinayey ward ama sharaf la siinayey wardkaas waxaa kasoo qayb galay markii la bixinayay madaxnaagta waalkas waxaa madaxweyne ni ahayd gabara ni ahayd gabar magaceed hadda ma xasuusto gabar baa ni ahayd ingiriiska waxaa ka imaaday wiilka hadda oo charles wiilka dhalkan weyn oo labada carula ka imaaday oo masalayay waxaa ka imaaday jaban ra wasaarahooda imaaday waxaa joogay madaxweyneheeni aniga xukumay golahan wasiirada meel had la dhahay ban baa lagu bixinaya waxaa joogtay boqol iyo konton kun oo shacbiga new zealand taagneed marka soddon iyo afar qofood waxaa la siiyey ward la siiyey oo safaaradaha kamid yihiin maxaa dhahay wasaaradihii maxaa dhahay militariga wasaaraddii caafimaadka wariyaashii ugu fiicnaa soddon iyo afartaas wax immigrant refuge waxaa ka jira hal hal qof qofkan anigu ahaa
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.